barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa jimcaha nofembarna waa toban sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah
inanta iyo inanka wadahaasaawa iyo habli iyo ragga yaa isku xili jirayoo waa halxidhaalaha halxidhaalo gabadho waa la guursanayaa laba nin baa wadda waxay tidhi ina nasiya aa la fadhiistay weli inama nasinina ina nasiya maxay gabadhu leedahay buu kii kali yidhi so inaga fadhina kabahay naga bixiyay leedu aa nafisne kolkaad kaba iska bixisa dee nafisimane waa caaqil tukaale riiraash oo ka warramaya sheekooyinkii xigmadda lahaa ee ku jiray dhaqankii soomaalida waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta oo kale aad ku dhegaysataan isla barnaamijka dhallinyarada maanta kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka mannaan doonin barnaamijkeenna heesaha aannu idinku diyaarinayna waxaa ka mid ah
waa tahay heestaasi waxaad kaga bagan doontaan barnaamijka intuu socdo ciyaarihii ayaan ka marnayn balse marka hore dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii ugu dambeeya oo caalamka oo aan idin dulmarno
madaxweynayaasha maraykanka iyo shiinaha ayaa khudbadahoodii shirka hogaamiyeyaasha ganacsiga ee aasiya ee maanta waxa ay ka kala jeediyeen hadallo jihooyin kala duwan kala abbaaraya oo iska soo horjeeda madaxweyne donald trump ayaa hogaamiyeyaasha ganacsiga ee shirka wadamada dhaca badaha hindiya iyo basifiga waxa uu ka sheegay in uu diyaar u yahay inuu heshiis la galo waddan kasta oo diyaar u ah inuu maraykanka xiriir ganacsi dhex maro balse uusan danaynin inuu golo heshiis uu maraykanku ganacsi la samaynayo wadamo badan oo wada jira sida heshiiska transpacific partnerships oo loo soo gaabiyay t b p oo uu maraykanku kula jiro labayo toban dal oo kuwa hadda uu la shiraya ay ka mid yihiin heshiiska ayuu madaxweyne trump lugta ku dhuftay markii xilka uu la wareegay madaxweynaha dalka shiinaha shin jinping oo khudbadda ku xigsaday madaxweyne maraykanka ee donald trump ayaa dalkiisu uu aada uga faa'iideystay ganacsiga ay dowladaha qorsheysan ay sameeyaan oo uu heshiiskaasi ka mid yahay waxaana uu aada u ammaanay heshiisyada wada jira ee dowladuhu ay galaan
wararka naga soo gaaraya xarunta qaramada midoobey ee new york ayaa sheegaya in xaakim soomaaliyeed oo cabdulqawi axmed yuusuf la yidhaahdo mar kale loo doortay inuu garsoore ka sii ahaado maxkamadda caalamiga ee garsoorka fadhigeedu yahay magaalada heeg ee waddanka holland garsoore cabdulqawi ayaa maxkamadaasi garsoore ka ahaa sagaalkii sane ee lasoo dhaafay waxaana mar kale dib loogu doortay inuu ka noqdo shan iyo tobanka garsoore ee maxkamadaasi sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiil soomaaliya oo ku sugan magaalada new york cabdulqawi ayaa ka mid ahaa shan garsoore oo maanta oo shalay aan iraade oo cod u qaaday golaha guud ee qaramada midoobey ee magaalada new york
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale kuna soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo ah dadaha ay oo kale kala socotaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaad kasta oo maantoo kale aad ka maqashaan barnaamijkeena dhallinyarada ee v o a waxaana toddobaadkan magaalada buuram nooga soo diray wariyaha haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aad maalin walba oo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyay anigoo ah hashmi sheekh cumar good barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaan ku soo qaadanaynaa maanta sheekooyinkii xigmadda lahaa ee ku jiray sooyaalka dhaqanka soomaalida sheekooyinkaasi oo ay ka mid yihiin kuwii madadaalada u ahaa dhallinyarada soomaalida sida googaalaysiga iyo halxidhaalaha wax kaloo aan kusoo qaadan doonaa kala wareegga guga iyo jiilaalka oo soomaalidu dhaqan ahaan u taqaanay sannad cusub kuna magacaabi jirtay nayruus waxaa barnaamijkeenna maanta inoogu marti ah caaqil tukaale riiraah shirdoon oo ka mid ah cuqaasha ugu da'da weyn islamarkaana aada u yaqaana dhaqanka soomaalida ugu horreyn caaqil tukaale riiraash waxaan weydiiyey sheekooyinkii hore ee sooyaalka dhaqanka soomaalida ee xigmadda lahaa inuu inooga warramo siiba kuwa ku saabsan xayawaanka xilliyadii hore bulshada xoolo dhaqatada ah dhibta badan ku hayn jiray
waraabaa aan nidhi waar weyna dhibae waa kan habeen kastaba adhi iyo ishin cunaya uune hore yabadhaan siin dee hayna daaye rag baa u fikiro waxaa la yidhi lax baa la siiyey waar waraabow xooluu neef neef unbay ka tirmeen neef neef unbay ka tirmeen way riman tahay laxdaay ha qaado ha kuu taranto ha taaban ha kolkay dee kuu badato iyoad dhaqan iyo daysa daysa dadkuunbaad u dhex guuri wuxuu dee yidhi waaya dee muxuu laxda kolkay rimtay shan bilood rimanaanaysa muxuu cuni ha iska cunina waa la yidhi ma dad baa masaariif u keenay inaa lilah kolkuu saddex dhaaraarood daba socday iyo ewda gahjooday haddaad iska cunto wax dambe ku siin maynana baa layidhi colaadan baa inaga dhaxayn haddaad iska cuni weydana waa dhaqmiye dayso hayuu yidhi kolkii hore fikraddii waxay u timiday kolkii aw uu cuno waayey gaajo way matay laxdiina ha cun laa yidhi wuxuu yidhi waryaa tani qur kuuma lehe boobkaagii baa kuu roonaay iska laala iska cunu yidhi waryaalehe laxdii aad isiiseen saddexan loo daynayn bay leedahay saddexan loo daynayn waa mide galabtii kolkaan soo hoynayo lugaha yar xunbay dhulka saada ku hayso saxar bay igu qaatay waa ta labaade habeenkii kolkaan seexiye dayfaa fadhiaysatay saaxiyo ee indhaa kala qaadeen baraarugo umaan madaxii madoobaanta nina qabtay moodaayo dee waan cararaayoo naxdin baa daydi waa ta saddexaade habar waraabo oo dhan baa la yidhi habar dugaag oo dhan baa la yidhi ninkaa xooluu leeyahay inagu hooye oo hayna bariye bal jarka loo degay saddexdaabaan dee loo daynay bu iska cunay waa sheekad dee madaxaaga galaysa oo runa oo waa rag wax waxaa keeniyo waa la qaroomaynaya oo waa xigmadii ragga waa sheekooyinka badanee dhacdooyinkeehe dadka reerbaadiyihuu lahaaye weeyaan
caaqil tukaale isagoo xasuusan wakhtigii dhallinyarada uu ahaa sheekooyinkii ay isku maaweelin jireen ayuu mar kale sheeko kale oo xayawaanka la xidhiidha ayna isku faanayaan shabeel waraabe iyo libaax inooga sheekaynaya
shabeelku wuxuu yidhi dhgadhe waan dhigadheerah waan dhigadheerah shan dixoodoo daadooda socdo shishadoodanna isha kaciyaysa dhegahaygu way maqlaan waraabana yidhi waan hindhadheerah gurcud madow oo dama kucundhada daadku wado waan arkaa bu libaaxna wuxuu yidhi warbaabana gelin ilkiibay afdareeyo gulumi geel kuma celceliyo kol kaliuma ka siiya calaliyo yacna qisooyinka ay leeyihiin baa laga sheekaynayaa oo waa sheekooyinka soomaalidu dhaqan ahaan uga sheekayn jirtay hay soomaalidu dhaqan ahaan uga sheekayn jirtay weeyaan
sidoo kale sheekooyinka maaweelada dhallinyarada ahaa wakhtiyada hore waxaa ka mid ahaa su-aalaha xigmadaysan ee loo yaqaanay googaalaysiga caqil tukaale oo inoo tilmaamaya inay ahaayeen waxyaabaha dhallinyaradu habeenkii ku waari jireen ama wakhtiga iskaga ridi jireen marka ay habeenkii xoolaha maalaan ayaa waxa uu yidhi
soomaalida dhamadhamanbuda wax ka hinjinne ma sii raacraacin annaguo sheeko waxay noqonaysaa andee dadka wax ugu oolino dhalinyaradu markay rag iyo dumarba wada waariga waxaa la yidhaahee isku yimaadiin ay sheekaysanayaan yaala ay isku maaweelin jireen bay dee ka mid tahay duwalma maaweeladu way lahaydoo googaa wax la yidhaha baa jiri jiray laba ninoo saan ku wada fadhidoon haddana gacangaadka isla gaadhay hebelow garo saanna way ku wada fadhiyaan gacangaadkiina islama gaadhayaan wuxuu kii kale yidhi waa geesaha looda way ku dhacaysaa inkasaada way ku dhacaysaa wuxuu kii kale yidhi taa garatee waxaad garataa wax ika taar ku leh oo dhulka taar- taar ku leh oo tagoogi orgeli oo tunka sayn ku leh waa maxay waa waa lala warheeray waa haad waa haad dhulkana taar ku leh cirkana taar kule dee labadaba isagaa ka dhexeeya min hayn waa haadka waa kale mishadu ma dheerayso oo hawada saddexaad iyo hawada labaad midna ma gashee indhow way joogtaaye
halxidhaalaha ayaa ahaa hadal sarbeeb ah oo gabdhuhu ku qiimeeyaan wiilasha soo calmada taasoo gabdhuhu ku garan jireen wiilka u hasaawo yimid inuu yahay fariid iyo inaanu ahayn caqil tukaale oo halxidhaalaha sharaxayana wuxuu yidhi
inanta iyo inanka wada haasaawa iyo habliya ragga yaa isku xili jirayoo waa halxidhaalaha halxidhaalo gabadho inan baa la qaaday Eh, waa la guursanayaa laba nin baa wada waxay tidhi ina nasiya aa la fadhiistay weli inama nasinina ina nasiya maxay gabadhu leedahay buu kii kali yidhi so inaga fadhina kabahay naga bixiya leedhuun nafisni kolkaad kabaa iska bixisa dee nafis imane waa la socday Eh, xunshaa la arkay waa reerbaa inagu dhow bay tiri naa dhulku waa cidla reeraha dhow xaggeed ka arkay meelaan reer ka dhowan xunsha ma fadhiisatay tiri waa runteed meelaan xunsha reer ka baxaynin hadalkii ma fadhiisato waa dab eeg haadka kalaa cidlooyinka kale eh iyadu ma gasho
sidoo kale soomaalida dhaqankeyga waxaa ka mid ahaa xilliyada sanadka siiba wakhtiga kala wareega guga iyo jiilaalka oo ay u yaqaaneen sanad cusub kuna magacaabi jireen nayruus kaas oo ahaa mid toddobada maalmood midba maalin ay ku magacaabi jireen sida nayruuska jimce nayruuska khamiiseed caqil tukaale oo aan wax ka weydiiyey nayruuska soomaalida ayaa waxa uu yidhi nawrisku waxa weeye habeenka jilaal iyo gu kala wareegayaan inaguna waxaan ku naqaanaa kala guur baan idhaahoo geelaa habeenkaa dhan u wada jeesta gebi ninka geelii geelaa buu dee eegaa xaggaa uu u wada jeestay baa loo guuri doonaa xaggaa uu u wada jeestay geelu iyaa loo guuri doonaa caawa kolka nawriskii la qorayo caawa ee kow u yahay ee kii horena maanta u dambaysa maanta sagal baxaa imanaya dabaylo dabaysha dhan bay u kici waa kii hore oo guuraya nawriskii hore oo de amba baxayo oo guuraya wey kii cusbaana caawa la qodi la qori geela iyaa dhan u wada jeesanaya dhaqan ahaan sidii lagu yiqiin haa lagu yiqiinay amba dee imikaba uu yahay sidii weeyaane dadkii xoolaha dee ka farinayay iyaan jirin xaggaa uu u wada jeestay baa loo guuri doonaa iminka mageedi baad hadal haysaa ma beer qod min qoday iyo nin magaalo joogun soomaa raggii geela lahaa raggii geela lahaa ee geelu dhalee dee ku koree ku tacliimee yaqaanay habeenkaa xaggaa geel geelaa laka faalinaya geelu eegaya xagguu u wada jeedaa dhar kali u wada jeedaa xaggaabaa loo guuri doonaa oo gawaansan oo loo guuri doonaa sidaabaa lagu yaqaano geelu waa ku haan marka nayruuska soomaalidu waxay odhan jirtay waa nayruus khamiiseed waa nayruus jimce toddobada ayaamood bay ku sheegi jireen siday taasi kala ahayd maanta maxaan joognaa nawris isniineed baan joognaa nawris isniineed habeenkan la qorayo ayaanta u yahay baa la eeganaya dee habeenka nawriska la qorayo ayaanta u yahay iyaa la eeganaya waana la sii og yahay nawriskana lagu jiray kii u ahaa waa la ogyahay kii ku xigay khamiis jimca ku xiga jimca sabti baa ku xigta sabti axad baa ku xigta axad isniin baa ku xigta isniin salaasaa ku xigta salaasa arbacaa ku xigta arbaca khamiis baa ku xigta khamiis jimca ku xiga sawsna uma haysano kii hore ee lagu jira ee maanta guurayay nawrisku hadde waad garanaysaa ayaanta kani soo galayina waa ayaantii ku xigtay ku aan la wada garanayno lix guur la yidhaaho oo lixdan sannadood kolka la joogo yay tiradaasi isbadashaayo ayaanay dhex martaa lixdan sannadood sanadkiiba shan habeen oo dhiban isku ge lixdan kaa sannadood halkaabay tiru ka soo baxaysaa sanadii sanadkaay kolkuu aw buuxsameow lix guur baa la yidhaaho ninka lix guurkaa garanaya yaa dee ku isticmaala maxay ku kala fiican yihiin nayruusyada maalmaha lagu kala tilmaamaya ee nayruus khamiiseed saasuu yahay nayruus maxay saasuu noqonaya nayruusyada ayaamaha waa nayruus heblayo ama waa nayruuskii arbacad ama waa nayruuskii khamiiseed marka leeyahy dadku way kala sharaystaan waana kala barkhadaystaan soomaalidu markaa siday u kala sharaysan jirtay sidaynoo kala barkhadaysan jirtay maxaa weeye odayadu waxay odhanayeen halka naga xisaabantaayo hore labada murul maal iyo labada mooye maal iyo labada midi maal ma lixba labada murul maal mulul mulul xoolahoo dhalma badiya oo dhalma badiyan oo dhalma badiya dhalma badiyo weeya iyo labada mooye maal dhul dhulkaa hadhuur iyo waxaa uuni ka baxaayo xoolaha la iibsadaayo hadhuur cusub oo jaban lasoo siistaayo saabu kugu aweemaayo labada midi maal oo haddaan ayaan kuu sheegay labada axad iyo isniin axad iyo sabti hadday noqdaan labada biloode sabuux iyo beri waa beriis la yidhaahay weeyaan hadday kala dhashaan axad iyo sabti waa laba bilood oo iska toon habeen dhex mari waa micraajka tawgalo iyo ta aan idhaahno af carabiga waa lagu m dabrida aan idhaahno anague soon way ka horeysaa waa beriis sabuux bishii geela aan la bixinayn ee la yidhaha sabuux iyo waa beriis oo taa ah hadday labadaa bilood habeen ma dhex maray laba habeen oo isku xigtay kala dhashaane hadday dhashaan axad iyo sabti waa abaaro eria waa labada midi maal waa abaar khamiis iyo jimce waa labada mooye maal hadhuur bay leedahay xooluhu iska fiican yihiin isma jire hadhuur jaban baa la helayaa labada mooye maal mooyaha waad garan labada murul maal isniin iyo salaasa labadaa ma kala go-ayo roobkuba roobkuba ma kala go-aye waa taai taai taadhi dhashay taadhi taadhi neefkii imika dhalay baa orgoonaya bisha dabadeedoo bisha dabadeed orgoonaya oo taran iyo caano unbay labadaa ina tahay weeyaan
soomaalidu waxay lahaayeen laba iyo toban bilood oo ay tirsadaan kuwaas oo ku salaysan dayaxa sida bilaha hijriga ee islaamka caqiltukaala riiraash oo aan weydiiyey magacyadooda ayaa inooga sheekaynaya magacyada soomaalidu u taqaanay bilaha
labiyo tobankii bilood ee soomaalida waxaa la kala yidhaa bisha ugu horeysa waxaa la yidhaa waa bisha arafo ka dambaysa sanadku sanadkii buuxadee sanadkii islaamku marka dee kow laga leeyahay bishaabu waxaan anagu nidhaa qallooca dambe arafu ka dambe saddexda qallooc qallooca hore iyo qallooca dambe iyo qallooca dhexe saddex martahaysa halkaah saddexna rajaradaa la yidhaha rajarka hore iyo rajarka u dambeeya iyo ka dhexda oo jima barkadla haddana waxaa jira bilsafar iyo oo tan imika aan ku jira iyo mawliid ideed ya sabuuxiyo waa beriis soonyariyo soonweyn intaasi waxaanu ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanayay magaalada boorama islamarkaasina uu marti inoogu ahaa jiif caaqil tukaale riiraash shirdoon oo ka mid a cuqaasha ugu da'da weyn ee gobolka awdal inta badanna dhaqanyaqaan dhaqanka soomaalida wax badan ka yaqaana ah waxaana idiin soo tabinaya oo idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumarkood tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijka sooyaalka nooga soo diray magaalada burame dhegeystayaal waxaad nagala socotaanna waa barnaamijka dhalinyada maanta oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatanna waxaa noogu xiga xubintii ciyaaraha waxaana diyaar noola ah jamaal axmed cismaan
mahadsanid jaamac kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la dheelay kulamo iskala reeb ah oo koobka adduunka loogu soo baxayo waddanka kurweshiya ayaa waxa ay ku barbartay afar gooli gool ay ku xaqdeen xulka dalka gariiga halka sidoo kale switzerland gool waxbay kaga adkaatay north ireland dhegaystayaal haddaan warar kale goosgoosa adinin dulmaro waxaa la sheegayaa in xidhiirka kala dhexeeya naymar tabriisa unai emry ee b s g iyo sidoo kale weeraryahanka ay isku naadiga ka wada dheelaan ee waddanka uruguay u dhashay edson cavani uusan wanaagsanayn wararka sbain ka imaanaya toddobaadkan ayaa sheegaya in neymar hadda uusan ku wanaagsanayn uusan ku faraxsanayn naadiga b s g ciyaartooyga wadanka brazil u dhashay ayaa waxa uu naadiga barcelona kaga soo biiray isagoo ku biiray naadiga b s g agoostadeena kasoo gudubnay lacag aad u fara badan oo rikoor noqotay taa oo gaaraysa milyan oo lacagta ganiga sarliinka waxaana sidoo kale arrinkaasi ee hadda la sheegayo inaysan xiriirka isaga iyo uusan wanaagsanayn tababarihiisa unai emre oo ay noqon doontaa mid ay ka faa'iidaystaan kooxo dhowra oo ay ka midka tahay naadiga real madrid oo markii hore ay ciyaartooygaasi si weyn u danaynaysay kahor intuusan naadiga barcelona ku biirin dhinaca kale naadiga kubadda cagta bayan munikh ayaa la sheegayaa inay doonayso inay doonayso inay iska iibiso ciyaaryahan artudo vidal oo ay kaga iibiso xagaaga soo socda naadiga chelsea oo raadinaysa ciyaaryahankaas lacag gaaraya konton milyan oo lacagta giniga starliinka ahi waxaana naadiga kubadda cagta bayan munikh ay ka baqanaysaa in artudo vidal oo qandareeskiisa ku eeg sanadka oo hadda naadiga aysan isku wanaagsanayn in uu markaasi si xora uga tago naadiga tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea antony conte ayaa ciyaartooygaasi hore waxa uu ku soo leeliyey naadiga yuventus waxaana uu yahay ciyaartooy uu si weyn u garanayo danaynayana naadiga manchester united ayaa war wanaagsan soo gaaray kadib markii ciyaartooy dhowrahay la sheegay inay diyaar u yihiin inay u ciyaaraan naadigaasi kadib muddo ay dhaawacyo uga maqnaayeen waxaana ciyaartooydaasi ka mid ah paul bogba marcos roqo iyo michael carig dhammaantoodana waxa ay dib ugu soo laabteen naadiga arrintaasi waxay farxad gelinaysa tababaraha naadiga kubadda cagta manchester united qosen brinho oo la tacaalayay dhaawacyada ciyaartooydaasi saddexdaasi ciyaartooy ayaa la sheegay inay ka qayb qaateen tababarka kooxda ciyaartooyda saddexlabaatan jirada ka hooseeya inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in hadda ciyaartooyda naadiga manchester united ay dhammaantood badankooda ku maqan yihiin fasaxa ciyaaraha caalamiga oo dalalkooda ciyaarayaan dhinaca kale zalatan ibrahimovic ayaa isaguna waxa uu sii wadayaa shaqadiisa adag oo ku doonayo in naadiga kubadda cagta manchester united mar kale ugu ciyaaro kadib markii muddo uu dhaawac naadigaasi uga maqnaa halyeegii hore naadiga kubadda cagta barcelona shavi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu rajaynayo inuu ka fariisto ciyaaraha guud ahaanba haddana uu diiradda saaro dhinaca iyo tababarka uuna rajaynayo in ruqsadda tababarka tababarnimada uu qaato si uu markaasi uu hawshaasi u gudagalaba sanadka soo socda shavi waxa uu sheegay in arrinkaasi ay ahayd midda ay uu weligiisa ku taameeyey haddana uu rajaynayo in uu sii wato howshiisa tababarnimo hore waxa uu sheegay ciyaartooygaasi naadiga kubadda cagta barcelona wakhtiga aad fara badan kula soo qaatay inuu doonayo inuu maro dhabihii uu maray beb gardiola oo barcelona usoo dheelay dabadeedna tababare u noqday kuna guulaystay koob dhowra intuu tababar u ahaa naadiga kubadda cagta ee barcelona ciyaartooyga waddanka beljamka u dhashay aiden hazard ayaa waxa uu albaabada u furay in uu ku biiri karayo naadiga real madrid kadib markii uu shaaca ka qaaday in uu aad u jeclaan lahaa uuna ku riyoon jiray inuu ka hoos ciyaaro tababara zinadin zidan eden hazard ayaa waxaa si weyn u danaynaysay kooxo dhowra oo real madrid ay ka mid tahay waxaana ciyaartooygaasi waddanka biljamka u dhashay uu shaaca ka qaaday in zidan uu u ahaa nin uu ku daydo weligiisaba ciyaartooy ahaan iyo tababar ahaan intuba laakiin naadiga kubadda cagta chelsea ciyaartooyga khadka dhexe uga ciyaara waxauu sheegay inaysan hadda degdeg jirin oo uusan naadiga buluuska doonayn inuu ka tago isagoo lixlabaatan jirkaasi naadiga kubadda cagta ee chelsea hadda qandaraas gaaraya laba kun iyo labaatanka kula jooga naadiga kubadda cagta ee waddanka ingiriiska ka dhisan xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay jamaal axmed cusmaan oo noo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha halka aad kala socoteenna waa washington dhegaystayaal haatanna aan isla jamaal ka codsada inuu noo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsanid jaamac wararka ka imaanaya xarunta qaramada midoobey ee new york ayaa sheegaya in xaakimka soomaaliyeed ee cabdulqawi axmed yuusuf marka loo doortay inuu garsoore ka sii ahaado maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee fadhigeedu yahay magaalada haig garsoore cabdulqawi ayaa maxkamadaasi garsoore kasoo ahaa sagaalkii sane ee lasoo dhaafay waxaana mar kale dib loogu doortay inuu kamid noqdo shan iyo tobanka garsoore ee maxkamadaasi sida ay v o a u xaqiijiyeen saraakiil soomaali oo ku sugan magaalada new york madaxweynayaasha mareykanka iyo shiinaha ayaa khudbadahoodii shirka hogaamiyaasha ganacsiga ee aasiya waxaay maanta ka kala jeediyeen hadallo jihooyin kala gedisan kala abaaraya oo iska soo horjeeday madaxweyne donald trump ayaa hogaamiyaasha ganacsiga ee shirka wadamada dhinaca badaha hindiya iyo bacifiga wuxuu markaasi ka sheegay in ay inuu diyaar u yahay inuu heshiis la galo wadan kasta oo diyaar u ah inuu mareykanka xiriir ganacsi dhex maro balse uusan danaynayn inuu galo heshiis uu mareykanku ganacsi la sameynayo wadamo badan oo wada jira sida heshiiskii transpacific partnership ee loo soo gaabiyo b t b b oo mareykanku kula jiray labayo toban dal kaasoo trump markii dambe ka baxay aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan halka aad weli nagala socotaana waa v o a dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada xubintii heesaha haddoondoonan iyo codkii cabdihani xaashi daarina jacayl hadoondoonan ee ka joog iyo codkii cabdihani dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa v o a barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ayuuna u dambeeyey tan iyo barnaamijkeena xiga ismaqal dambe oo xiise leh adoondoonane ka joog adoondoonan caashaqa adoon